haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan bilowday imtixaanka shahaadiga ah ee looga gudbayo dugsiga hoose dhexe toddobaadka xigana waxaa loo fadhiisan doonaa imtixaanka looga qalinjebinayo dugsiga sare haddaba sidee imtixaanadaasi ay u qabsoomayaan xilligan adag ee lagu guda jiro safmarka koronavirus dowladdase maxaa uga qorshaysan ardayda ku sugan maamul goboleedyada aanay imtixaanadeedu ka dhacaynin su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax bare mudane wasiir marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a aad iyo aad waa mahadsan tahay dhammaan idinkana waa idin salaamay ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaanna waa salaam waa mahadsan tahay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga hoose dhexe sideedaadkiibaa ka bilowda soomaaliya oo haddaba socda bal marka hore waxaad naga siisaa faahfaahin kooban jawiga uu imtixaankaasi ku qabsoomayo iyo sidaa idinkugu fududaatay xilligan adag ee lagu jiro aada mahadsan tahay runtii waa su-aal wanaagsan wasaaradda ku talagal fiican ayaan samaynay iyadoo xitaa ay jirto in hoosu dhac weyn oo ku jiro cudurka haddana inaanan muxuu ahaa si uusan laba kacleyn usan aysan u dhalanin ardada waxaan siinay masks oo sanka ay ku xirtaan iyo afka arday kastoo imtixaanka gelayana iskuolka markuu soo gelayo iyaga iyo inta adeegayaasha imtixaanka ah na temberaturekooda ayaan on the sport ku qaadayna oo yani markay soo gelayaan lagu qaadaya social distancigina aadan u ilaalinay oo kuraasta iyo awalba imtixaanka waa lakala fogeyn jiray haddana duruuftaa la sii tiray marka maantay runtii tijaabo weynaan gudubnay muxuu ahaa waxaan soo hormarinay imtixaanka grade eightk oo fasalka sideedaad haddii mataqaana culays uu imaanayo kaas ayaa ayaan ku tijaabinay haddii eeba idmane maalinta sabtida ee soo socoto asigana waxaan qaadi doonaa haddii ilaah yiraahdo imtixaankii fasalka laba iyo tobanaad waayahay waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhegeyste qadka ku jiro nala soo xiriiro oo doonaya inuu su-aalku weydiiyo fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdulaahi goodax bare bismillaah magacaygu waa faadimo maxamuud xasan joogta garoowe aad baan u salaamayaa wasiir goodax su-aasheedu waxay tahay wasiir maadaama aan nahay arday dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare doonaysana inay helaan shahaadadoodii saan ognahay ina idinkiio maamul goboleedka puntland khilaaf ayaa ka jiray shahaadada ardayga sidii sanadkii hore dhacdayba marka maxaa idinka qorshaysan sanadkan mudane wasiir su-aashaasaan doonaya inaan diiga jawaabto waa mahadsantaa fadum wasiir haye runtii waa ka xumahay in ay sidaa wax u dhacaan wax annaga dowladda dhex haddaan nahay aan raalli ka nahay ma aha haddana waxaan hubaa in ardada iyo waaridka reer puntland ay ku qanacsan yihiin go-aanka dowladda dhexe ay arkaan in dowladooda iyo runtii aysan u diyaarsanayn inay walaalahooda wadanka intiis kale wax la qaybsadaan annaga mabda'ii ahaa imtixaankan shahaadiga mas-uuliyaddiisu saaran tahay dowladda dhexe waxaan shahaado siinaynaa cid kasta oo ka soo qayb gasho ee ku tartanto marnaba ma siinayno shahaado qof aan ka qayb gelin imtixaankaas xaq ma aha mana mana xaqaysan ku ahayn kii imtixaanka galay in la siiyo shahaado lamida midaan imtixaanka arrintaas macnaheedu ma aha haddii puntland ay go'aansadaan inay imtixaankooda qaataan inaan annagu ciladaynayno oo aan diidannahay laakiin waxaanan yeeli karin in aan shahaado siino lamid ah aan imtixaanka ka qaadnay oon xaqiijinnay imtixaankana intiisa badan yacni sababta weynoo loo qaado waxa weeye in la xaqiijiyo qofkan wixii uu soo bartay inuu inuu astaahilay marka puntland waxay leeyihiin annaga unbaa sheegi karno waxaan soo barnay inay istaahilaan calaaqaadkii iyo waanwaantiina hadda sanadkii hore waxbaaba socsocday hadda waxba ma socdaan sanadkii hore waxaan socotay war aan imtixaanka wada qaadno oo aan saan yeelo oo aan intaan balwaxeeyo oo kan hadda taa xitaa ma socoto marka aniga igama muuqato in ardada maantay imtixaanka ku gelaysa puntland in ay muxuu ahaa shahaado ka heli doonaan lamida waddanka intiisa kale fursaddaas hadda way soo dhammaatay hadda imtixaankii puntland waa la wadaa xataa ma naqaano inta arday yani si official ah uma naqaano si dadban ayaanu ognahay inta tirada gelaysa iyo waxay yihiin kuxaas laakiin si rasmiya oo annaga aan mas-uuliyadda aan garbaha saaranayno uma ogin xitaa maanta adigaas hadda maanta su-aashii weydiinaya inaa arday tahay puntland ka dhigto kalaaskaas imtixaanka gelaya inaad tahay xitaa ma naqaan marka ciladaasaa jirto horeyna hadde sanadka horeaan faraha looga wada gubtay oo xiisad siyaasadeed dhashay hadda waxay u eg tahay in la kala quustay aad iyo aadaana oga xumahay in yacni puntland ay siyaasadeeyeen waxbarashadii iyagana waxay idinku eedaynayaan inaad idinku siyaasadayseen waxbarashadii marka sowma habboonayn in mustaqbalka ardayda waxbaranaysa iyo guud ahaanba waxbarashada siyaasadda marka horeba laga fogeeyo aad iyo aad haddaan annaga siyaasadaynay ishaa ishaa macallin ah ummadda soomaaliyeed a ujeedo garta meel laga mara hadday jirto ardayga puntland asigoo aan imtixaan gelin shahaadada waxaasu ku muteystay hala siiyo haddaad ii sheegi kartid haddaan gar qaadanayo laakiin in ardayga puntland laga fadli yeelo oo la yidhaahdo ardayga kale uu ka mudan yahay waa in layska siiyaa shahaado asoo imtixaan gelin runtii ihaanay ku tahay ardayga puntland iyo waalidiinta puntland taasaana siyaasadahe qof kale war imtixaanka dadka walaalaha aad la qaybso wixii aad heshane ka qaada meeshaas qof kale qof siyaasadeeye wax uma ekaanay kolley aragtideyda haddii ay aragtoodu de moogta wax qarsoonba ma aha adigaasaa maanta dhihi karo warsaa iyagu muuqatee saasi saasii ku astaahilaan laakiin cidla haysa male marka laga soo tago marka shahaadada deeqa waxbarasho buu helayaa waddanka soomaaliya deeqahaasi waxba kuma yeelanayaan miya ardada puntland joogta hadda waa waxay ku imaanaysaa by default waxa waaye haddii aanan aqooninba qofkan inuu yacni heerkaas ka gudbay oo saa uga gudbay haddaanan aqoonin yacni sidaan shahaado ku siino muxuu ahaa scholarship ma naqan scholarshipka waxaan ku bixinaa merit ardayba ardaygu ka buundo sarreeya ayaan siinaa iyadoo lagu salaynaayo maamul goboleedyada marka hadda maamul goboleedka mathalan maamul goboleedka intaasoo arday percentagekaas ay imtixaanka baaseen ayay scholarshipkana intaa ka helaya haddaan puntland loo nasbiyeyn karin waddanka intiisa kale yacni haddana waxa loo cantuugo cantuugo waxa la siiyo wey mo taasna waa cadaalad daro marka waxaan u fahmay xiriirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada puntland inuu gebi ahaanba go-an yahay hadda waa la dhihi karaa saas maadaama isku waddanaan joognaa oo afaan ku wada hadalnaa laakiin wax shaqaa oo wada shaqayna oo dowladnimo oo wadaninimo oo naga dhexayso oo maanta shaqeeyo inaba haddii ay yaraatee ma jirto wa waa mahadsan tahay mudane wasiir dhegaystaha kale baan u gudbaya faaduma waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay dhegaysto kale baan u gudbayaa oo magaalada muqdisho jooga ee fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto ee una gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya bahda v o a aad baan idiin salaamay magacaygu waa maslaxa buukar xaaji waxaan joogaa magaalada muqdisho wasiirkana aad baan u salaamayaa sida sida waafiga ah ee su-aalaha uu uga jawaabayo hal su-aalan qabaa oo la xiriirta arrintan imtixaanaadka bilowday oo toddobaadkan bilowday toddobaadka xigan aan rajeynayno in secondaryga ama dugsiyada sare ay galaan mudane wasiir in muddo ay xirnaayeen iskuulada guud ahaanba dalka oo covid nineteen sababa la xiriirta loo xiray waxaan ogsoonnahay markaan fiirino ardayda iyo guryaha ay ka imaanayaan in daruufaha ay kala duwan yihiin oo qoysaska qaar ay ladan yihiin qaarna ay yihiin kuwa maalinkaas waalidka ama walaalka wuxuu soo shaqeeyo dabka lagu shido su-aasheeda marka waxay tahay waxaa jiri kara arday badan oo fursad aan u helin intii iskuulaadka ay xirnaayeen in aaladihii casharada lagu bixinayey ay ka faa'iidaystaan sababa la xiriira iyagoo aan heli karin internet ama aan heli karin smartphoneska oo hadda dunida casriga ah ay isticmaalayaan dadka si ay wax walba ula socdaan ardaygii maalinkii iskuulka la xiray ay ugu dambeysay cashir uu qaato oo iminka iskuuladii dib loo furay degdegna imtixaan lagu galayo maxaa ka dhalan kara oo natiijo ah ma waxaad u sheegaysaan waalidkii in muddaha kusoo taamayey in wiilkan ama gabadhan ay fasalkaas ka gudbi doonto in imtixaanka ay ku dhacday mise waxaad samayseen istaraatiijiyad ama qorshe ayaad u samayseen ardayda noocaas ah oo si gaara ayaad uga warqabtaan waa mahadsantahay maslax jawaabta wasiirka dhegeyso aad iyo aadaa umahadsan tahay maslax waa waa su-aal wanaagsan horta ma jiro information aan hayno oo hadda database weyn aan leenahay oo mathalan waan dhigi karnaa ardada hal waarid uu ka dhintay waa naqaanaa kuwa labadii waaridba waayey waa naqaanaa laakiin ma naqaano yaa saboola iyo yaan sabool ahayn informationkaas horta ma hayno waa run dad badan oo mugle ayaa jiro qoysas muxuu ahaa runtii dhaqaalahoodu oo ka liita kuwa kale ka imaanayo laakiin waxaan samaynay muxuu ahaa ku dadaalnay aadka imtixaanka ka hor aan muraajaco u furnay oo laba sitmaana muraajaca ay socotay marka taasaan isniri xoogoo kii aalad leh iyo kaan aalad lahaynba intaba way ka faa'iidaysan karaan iyadoo waxa aad sheegtay ay sax tahay anna aan aaminsanahay in muxuu ahaa qoysaska muxuu ahaa dhaqaalahoodu hooseeyo dadaalkooduna waa badan yahay annagoo taas ku taamayna inay dhab noqon doonto waxaan rajaynaynaa in waxaan la yidhaha disbaratiga waxa u dhexeeyo ardayga faamiligaas ka yimid iyo faamiligaas kale ka yimid waxa u dhexeeya inay aad u yaraan doonaan muraajacadaas aan samaynayna wax badan bay tiri doontaa ma dhihi karno liiskan waxbaan ugu dardaraynaa oo si gaarahan aan u fiirinaynaa wax la dhihi kara ma aha dhibka ay keenaysaa ka badan xataa ardayga laftirkiisa markii saa loola dhaqmo niyadda kasii xumaanayso wuxuu dareemayaa nin liitoo la dhaqaalaynaya inuu yahay marka dhinaca dhinac la aadi kara ma aha dhinaca saxdaa waxa waaye in imtixaanka isku si loo soxo isku si qof walba loola dhaqmo waa mahadsan tahay maslax adigana waa mahadsan tahay dhegeysto kaleba dhegeysto kaleba qadka ku jira oo aan fursad siinaya fadlan soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdinaasir maxamed cabdi oo jooga magaalada beledweyne ugu horreyn waan salaamayaa bahda v o a iyo martida microfonka wasiir cabdulaahi goodax barre wasiirka waxbarashada soomaaliya waxaan rabay inaan wasiirka weydiiyo laba su-aalood anigoo israacsanaya su-aasha ugu horeysa waxaa waaye wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay manhajka dugsiyada hoose dhexe qaybisay sana dugsiyeedka oo gebagaba maraya marka haddana waxaa moodaa in imtixaankii uu ku jiro boobsiis weliba gaar ahaan ardayda beledweyne oo ah ardada ugu nambarka badan markii laga reebo gobolka banaadir marka wasiirka waxaan weydiinayaa maxaa keenay in ayadoo sana dugsiyeedkii soo gabaabsi ah yacni lasoo saaray manhajkii in imtixaanka ardayda lagu boobsiiyo su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxaa jirta lacaga laga qaada ardayda markii ay ka baxayaan fasalka labaiyo tobnaad ee imtixaanka shahaadiga iyo sidoo kale fasalka sideedaad ee imtixaanka shahaadiga ah lacagahaas oo ay kala qaadaan wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dalladda ahliga ee fbenis marka lacagahaas miyaa hal meel lagu aroori karin oo yacnii hal lacag laga qaadi karin ardayda taas culays weyn ayay ku noqotay waalidiinta soomaaliyeed marka dowladda maxaa uga dhigan arrintaas oo kala gudboon si culayskaasi waalidiinta ay dareemayaan looga fududeeyo waana mahadsantiin jaaniska ay siiseen su-aashaasi weydiiyo wasiirka weliya jacfar iyo wasiirka ayaan ugu kala baxayaa waa mahadsantiin waa mahadsantahay cabdinaasir ay wasiir aad iyo aada umahadsan tahay muxuu ahaa dhegeystaha beledweyne kasoo wacay aad u mahadsan yahay horta manhajka waxyaalaha hadda aan soo gebagabaynay oo aad maqlayseen oo runtii guul weyn ah waxa waaye waa bugaagtii manhajka laga daba laga laga raacan lahaa laakiin waddanku wuxuu kusoo dhaqmayey muqarar oo mataqaanaa lagu shaqaynayo muddo kaasaana lagu saleeyaa imtixaanka waana laga guuri doonaa kaas laftirkiisa haddii eebbe idmo oo waxaa toos loogu shaqayn doonaa manhajkan la mideeyey oo halka ah marka wax aad looga fikiray oo khubaraa iyo talo badan la geliyey waaye imtixaankuna sidaasaa lagu soo qaadayey waana waana sida ugu fiican ay wasaaraddu aaminsan tahay dhinaca lacagaha annaga wasaarad ahaan lacag ma qaadno imtixaan la xiriirto dalladuhu iyo iskuulaadka maamul badan iyo howl badan ay geliyaan aydiyay baxshaan oo kharash galo dadka qaar aan wasaaradda ahayn oo maamulka imtixaanaadka qayb ka qaato ayay ku aqoolaan waa wax iyaga u gaara weliba waa ka xakameynaa oo waa la fariisanaa oo waxaan ka hubinaa waxan inaysan wax ziyaadaha ahayn marka kharashkuna waxaan u malaynayaa dugsiga dhexe way kala duwan yihiin grade eightka maamul goboleedyadu waa kala duwan yihiin lacagaha la qaado laakiin ka dugsiga sare lacagaha la qaado waa isku mid intaan ka warqabno waana wax wasaaraddu ay ansixisay oo raalli uga noqotay inay qaadaan oo aan isleenahay kuma talax tegayaan wax badanna maaha arday intaas ay gacanta ku hayeen imtixaankiisa in la maamulo hadday toban doolar oo kala qaadaan inkastoo ay dadka qaar ku badan tahay oon aaminsanaha inay ku badan tahay iyaguna waxbay isku isku miisaamaan oo xitaa ardayda ay intaa gacanta ku saahayn waa og yihiin dadka aada saboolka u ah ma daba ordaan intaan ka warqabo taas in cudur weyn oo keeni doono ilama aha haddaysi jirto waxaan mataqaanaa aan ka adagnahay inaan saxno marka laga hadlayo manhajkan cusub ee aada dhaqan geliseen mudane wasiir guud ahaan gobollada kala duwan ama maamul goboleedyada kala duwan ee soomaaliya iyo iskuullada ku yaala si rasmi ah miyuu uga dhaqan galay oo isaga keliya ayaa la baraa mise waxaa jira iskuullo aan weli u hoggaansamin oo manaahij kale isticmaala maya iskuulaadka aan muxuu ahaa ku dhaqmaynin wasaaraddu waxay soo saartay istraatijiya siyaasad ah in aanan layson ay ku shaqeeyaan la siinin iskuul aan manaahijtaas ku dhaqmaynin wasaaraddu ma siin doonto fasax ay ku shaqaystaan ay mataqaanaa iskoolka ku furnaado haddii ay ka dhagaadeygaanna ardayda ka soo baxda shahaado lama siin doono maba ka dhaga adeegi karaan ganaax iyo albaabada loo xira ayaaba hortaaganba ma wax laga dhaga adeegi kara maaha meel yani xukuumadeenu kama meeshaas cayaar dhinaceeda nagama jirto waayah juhdi badan iyo shaqo badanaa galay manhajkaas waa lagu dhaqmaya ilaa haddana wax ka dhaga adeego oo diidan maba la aragba waayah dhegaystaha xiga baan siinayaa fursad soo dhowow magacaagai halkaad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso wasiir goodax magacaygu waa daacad madoobe waxaan joogaa magaalada garbaharre xarunta dhaqanka iyo hooyga dimuqraadiyadda soomaaliyeed waan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo wasiirka haddii su-aasheeda aan u sii daadego su-aasheedu waxay tahay sanadihii hadda lasoo dhaafay waxaan aragnay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee suuqa lagu gadayo oo musuq badan uu ka jiro macalimiin dhiig miirata ah oo qalinka iyo towreyda isku bedelayo shahaadooyinkii iyo imtixaanadii qaran ee suuqaqa lagu daabacayo waxaan aragnay eexa fara badan ee ka jiro deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda qalinjabiso waxaa kale oo dhacdo cajiib ahayd waayihii ugu dambaysa dhacisay waxay ahayd isu horjoogsigii ardayda puntland mudane wasiir wasaaraddaada iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay maxaa uga qorshaysan shuuqa cabdirashidaaye tayada macalimiinta iyo xuquuqda ubaxa ardayda puntland ee u fadhiisanaya imtixaanada shahaadiga ah waa mahadsan tahay
aadaa u mahadsan tahay daacad oo ka soo wacay garbaharre aadaa u mahadsan tahay su-aalo fiifiicana weydiisay oo dhowra marka u horreyso kulligood marka lasoo duubo salka ku hayo cadaalad iyo iyo mataqaanaa in cadaalad helaan ardada soomaaliyeed ee wakhtiga dheer waxbarashada soo waday horta waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo ilaahay keliya caadila laakiin annaga wasaaradda wakhtigan xaadirka ani taariikh hore kama sheekaynayo taariikh hore qof walbaba meel buu la aadayaa meel buu kusoo hoorinayaa wakhti kumidana lama analis garayo laakiin waxaan kuu sheegayaa dhowrka imtixaana soo lasoo dhaafay kii sanadka hore waad ogeed hal qisha oo imtixaankaas la helay oo maanta markhaati leh oo la yaqaano ma jirin isku dayaa jiray nasiib daro boqol iyo intaasoo goobood hal goobaana fashili ratay iyagana waa qabanay waa maxkamadaynay xabsigaan geynay hal qof uu ahaa wuxuu nagu koosgareeyey qofkaas inaan imtixaankii ku celinno in muxuu ahaa kharash xukuumadda culays ku ahaa si integritiga iyo iyo muxuu ahaa sharafta imtixaanka aan u adkayno in kharash aan naga go-ino xukuumadda ka go- inaan ku kharash garayno ilaa nuusu milyan dollar ah inaan dib u gelinno maanta waa aragtaa imtixaankaas sharaftuu ku dhammaaday iyo wanaaguu ku dhammaaday qof ardada qirteen ardada hal qof oo yiri wixii aan hele alleele cadaaladdaraa ka dhacday ma jirin kan hadda socdo shalay waxaan xirnay oo xabsiga soo dhignay nin isku dayey inuu imtixaankii nin helay intuu iska dhigo oo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed iyo waalidiinta iyo ardadaas oo ku dhaco wuu shaaciyey wuxuu yidhi mataqaanaa meel hebel ha laygala soo xiriiro boqol dollar iyo maada hala bixiyo wasaaradda baarayaal gaarahay samaysteen waa la baaray lacagtiaan bixinay baaswoodkiina siiyey imtixaan labadii kun iyo toddobaiyo tobankii imtixaan ahaa oo annaga hadda aan ardada ku tarayn garayno ayuu imtixaan hadda uga dhigay xabsiguu yaallaa maanta asagoo weliba qirtay wuxuu samaynay marka annaga qish wax la yidhaahdo meeshaasuu naga yaalla lacagaan kugu siinaya adiga haddaa intaa cabdalla shideey tagtay shahaadada dowladda aad soo heshid mudane wasiir waxdeena haddaa gadanaysid oo lagaa lacag lagaaga dhacaayo haddee nin waadanoo lacagtiisa beeldaynaya tahay laakiin shahaadada dowladda beeca ma hadday dhacdo subaxiyaan shaqada ka risaan garaynayaa lacagna waad qaadanaysaa anaa lacag ku siinaayo mudane wasiir waxaan kuu xaqiijinayaa cadayna leh shahaadada sanadiga ahoo qaranka markii cabdilashidaaye laga sameeyo wasaaradaha haddii aysan tasdiiqin safaaradaha intay sadiqiyaan in deeqo waxbarasho wadamada qaar loogu aado taa ayada ah miyaa mataqaanaa xaqiiqraadinteeda uu shaki iyo humaag uu ka jiraa in safaaraduhu ay tasdiiqiyaan haddii wasaaradaadu ay tasdiiqin fiiri iga raalli ahaw aniga safaarad iyo wasaaraddaas arrimaha dibadda wax ka socdo aniga ima khusayso aniga waxay khuseeyo inaan shahaado aan cid kale heli karin qofkii shaqaysta aan siiyo waxa i khuseeyo yacni qofka wasaaradda waxbarashada wakiilka uga ah safaaradaha inuu hubiyo wuxuu tasdiiqinayo haddii marka wasaaradda inta laga leexleexdo wasaaradda arrimaha dibadda ay wax samayso anoon lahayn way sameeyaan anoon lahayn hadday sameeyaan mas-uuliyaddeeda dad kala iskale aniga ma laakiin wasaaradda waxbarashada shahaado ay bixisay aa suuqa laga helaa iyo ataajeea aa saxiixo shahaado aan ayntii wasaaraddiisu soo bixisay hadday dhacdo anaa u waa mahadsan tahay jawaabtaas way caddahay mudan wasiir ugu dambayntii si kooban maxaa idinkaga qorshaysan jaamacadahan tirada badan leh ee waddanka kusoo kordhaya maalin walba jaamacad cusub baa lasii furaa markii horena tiraday ka bateen ma jiraa qorshe wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare uga yaala jaamacadaha faraha badan leh ee dalka ka jira aad iyo aad waa mahadsan tahay waa su-aal aad u muhiim ah oo mataqaanaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan muxuu ahaa aad u khusayso wasaaradda wax badan uga qorshaysan waa anagii kala dhaweed samaynay guddigii muxuu ahaa tacliinta sare guddigaas ujeedadiisu waxa waaye guddi shan qofa oo aad iyo aad bad loo soo hufay oo mataqaanaa kalsooni badan dhinaca aqoonta iyo muxuu ahaa daacadnimadooda lasoo xulay dadkaas waxaa loogu talagalay guddigaa in ay kala saaraan jaamacadaha oo wixii jaamacad noqon karana ay yidhahdaan waa jaamacad waxaan jaamacad noqon karinna ay albaabada u xiraan wixii meel dhexa taagan oo la hagaaji karana ay hagaajiyaan muddo gaaban weliba gudaheed waddankan boqol iyo iyo afartan iyo sideed jaamacadooda ayaa ayaa ka furan waa garan kartaa marka qualitigooda intuu yahay iyaga laftirkooda kule waxaan rabnaa in nalakala saaro oo mataqaanaa ummaddiiaan lu goynay meelan kuxuus siibano uga siibanaan rabnaa ay ku leeyihin marka hawshaas waa socotaa sarveygii u horreeyey waa la dhameeyey kii labaad hadduu ururis yahay hadda waxaa loo gudbayaa in muxuu ahaa jaamacad jaamacad loola fariisto jaamacadda marka laba shaqo ayaa ku furan kow horta jaamacad ahaan in ay jaamacad ku habboon tahay iyo in kale in la kala sheego macnaheedu waxay tahay jaamacaddu inay inay dhul leedahay inuu dhulkaa u dhisan yahay inay muxuu ahaa ay leedahay wixii kaabayaashii oo dhan hadday tahay laboratorieski hadday tahay librarieski hadday tahay muxuu ahaa macalimiintii hadday tahay waxaasoo dhan waa in intii la fiiriyo hadday dakhliga intay kasoo galaan ma ardayga waxa laga qaaday keliya dakhli u ah waxaasoo dhana points lagu wada helaya markaasaa go-aan la gaara waxaa dhici karto jaamacad la ogolaaday in loo diido barnaamij hebel iyo barnaamij hebel facultigaas ma yeelan karta because macalimiinteeda ma haysa facultigaas ma yeelan karta because qalabkeeda ma haysa marka in qaar loo diido oo la yidhaahdo waxa waxaan waa samayn kartaa waxa waxaasna waa samayn kartaa marka accreditationka la siinaayo jaamacad ahaanna waa loo siinaya tii jaamacad ahaan gudubto ayaa markaas haddana programmiskoodana accreditation la siinayo shaqadaas aaday u socotaa waxaan rajaynayaa inta sanadka ka hor in ay fruud dhashay miro dhasho waana shaqo yacni aad iyo aad muxuu ahaa muhiim u ah kalsoonida bahda waxbarashadao dhan guddigaas wuu haystaa insha allah wax fiicanaana kusoo bixi doona aad baad u mahadsantahay mudan wasiir adaa mudan
intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa oo su'aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayay wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barreeb waxaan u mahadnaqayaa wasiirka iyo dhegaystayaashii su'aalaha soo weydiiyey adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
mahadsanid jacfar kuukaaye ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha